إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الشيخ رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله وحصاب ذكري لقلنا قي فيما ذكرناه كين الشيخنا وحصاب ذكري ومن الإيمان به رمينت إله إلا رمي أهاتي وكتبه كتبتي وبكتبه كتبتي صلى رمي أهاتي وبملائكته ملائكتي صلى رمي أهاتي وبرسله رسلشيisa la rumeeyo ahaatay intaaba waxaa soo gudagalay aliimaanu rumaynta la rumaynaayo bianna almu'miniina in mu'miniintu yarawnahu ilaahay ay arkayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ciyaanan ay ru'yatan ciyaanan mucaayanatan yacni aragti indha indha ku arag ah ama indha ku hayn ah inay arki doonaan ama ciyaanan xaal ay yihiin mucaayiniina qaar indhahooda ku arkaaya ay yihiin inaad tiraa ru'yatan ciyaanan iyo inaad tidhaahdo mucaayiniina labada wejiba kuu bannaan biabsaarihim indhahooda ay ku arkayaan kamaa yarawna ashamsa siday qorraxda u arkayaan si la mida inay u arkayaan ilaahay maalinta qiyaame saxwan qorraxdaas oo waxa weeye saafi ah oo laysa duunaha saxaabun wax daruuri aynay ka sokaynin wax daruuri aynay ka sokaynin wa kamaa yarawna alqamara iyo siday dayaxa u arkayaan laylata albadri habeen afariyo tobnaada siday dayaxa u arkayaan oo kale inay u arkayaan ilaahay laa yudaamuuna fii ru'yatih laa yudaamuuna wax markaa dulmigi ku haleeli maayo fii ru'yati aragga ilaahay arkayaan ama laa yudaamuuna isku cidhiidhihi maayaan fii ru'yatii aragga ilaahay arkayaan yarawnahu ilaahay way arkayaan subxaanahu xumaan ka dheeraaye wa hum fii carasaati alqiyaama wa hum walxaal hum iyagu fii carasaati alqiyaama bannaanka qiyaamada ay ku sugan yihiin bay arkayaan uma yarawnahu intaa dabadeedna waxay arki doonaan allah bacda dukhuuli iljannati jannada markay galaan dabadeed kamaa yashaau allahu subxaanahu wa tacaala waxay u arkayaan siduu ilaahay doono xumaan ka dheeraa wa tacaala ka korreeye ayay u arki doonaan wuxuu sheikhu inagu soo celiyey masaladii hore aynu u soo sharaxnay ee ku saabsanayd aragtida ilaahay la arki doono maalinta qiyaamada may weyn marin ru'yada ilaahay la arki doono maalinta qiyaamada oo ay mu'miniintu arki doonaan iyo inay jannada gudaheeda ku arki doonaan markay jannada ku guda sugan yihiin ee ku jiraan inay ilaahay arki doonaan mas'aladaas ayuu markaa sheikhu inoo tilmaamay masaladana adilada ku sugan waynu soo sheegnay carasaat waa bannaanka carasaat waa bannaanka waa jamcu carsa jannada markay galaan mu'miniintu ilaahay waa arki doonaan waana nicmo aada iyo aada u weyn inay ilaahay arkaan oo nicmaday haystaanba uga markaa uga weyn oo ka muhiimsan weeyaan waxaynu ku sii daraynaa culammadu waxay ka hadlaan masalada ku saabsan dumarka mu'minaadka ahi ilaahay ma arki doonaan mise ma arki doonaan masalada noocaasa waxaa ku jira khilaaf ragga mu'miniinta ah ahlu sunnuhu waa isla ogol yihiin inay ilaahay arki doonaan laakiin dumarka iimaanka lihi ee ahlu jannaha ahi ilaahay ma arki doonaan mise ma arki doonaan waxaa ku jira khilaaf ahlucilmigu isku khilaafeen saddex qowl baana ku jira sawaabku waxa uu yahay inay ilaahay arki doonaan laakiin xagga aragtida waxaa ka badsanaya ragga mu'miniinta ah oo xilliyo ka yar ama wakhtiyo iyo marar ka yar intay ragga mu'miniintii arkayaan bay dumarka mu'minaadkiina ilaahay ay arkayaan wakhti ka yar iyo marar ka yar taana adiladaana waxaa laga qaadanayaa adilada laga qaadanaya waxaa ka mid ah xadiiska ku soo arooray ru'yada jumcada oo mu'miniintu maalinta jimcaha way shiri doonaan bimacnaa waxa weeye way bambaxayaan dumarkii waxay kaga tegayaan yacni meelihi ay degganaayeen dabadeed markaa markaasay ilaahay soo arkayaan ilaahay baa istusaya intay meel ku shiraan ay ku soo ururaan ayaa dabadeedna uu ilaahay istusaya markay soo noqdaan baa dumarkii la yaabayaan quruxdooda markaasay odhanayaan maxaa idinku dhacay waxa weeye oo aad baa uga qurux badantihin sidii hore markaasay odhanayaan maxaan u qurux badnaan weyni saw ilaahay maanu arag saw ilaahay maanu arag ayay dabeedna yidhahdaan aragtida ilaahay arkaan waxay ku kororhsanayaan yacni jamaal iyo qurux ayay ku kororhsanayaan oo qurux badan baa u siyaadaysaa marka masalada noocaas ah ee xadiiskaas waxaa laga fahmayaa inaan ru'yat ljumuca yacni ru'yat allahi fii yowmi aljumuca inaynay mu'minaadku aynay la wadaagin mu'miniinta taas yadaabay markaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen iyagu maba arkayaan laakiin sawaabku waxay tahay inay arkayaan adilo badan baana laga qaadanayaa oo cumuumka adilada ayaa markaa laga qaadanaya waxyaalaha laga daliishanayo inay mu'minaadku ilaahay arki doonaanna waxaa ka mida liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaada yacni dumarka mu'minaadkiina waxay ka mid yihiin kuwa ixsaanka la yimi ilaahayna wuxu uhi liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaada mar haddii sababtii keensatay aragtida ay ragga mu'miniinta la wadaagaan waa in abaalmarinta aragtida ahna ee ilaahay arkayaanna waa inay la wadaagaan siday sababtii ula wadaageen musababkana waa inay la wadaagaan oo ru'yada ilaahay ay arkayaan ah waa qodob qodobka labaad ilaahay waxau uhi kallaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun yacni rabbigood waa laga qariyey gaalada oo ilaahay ma arkayaan mar haddii kufrigii sababay in ilaahay laga xijaabo gaalada oo ay arki waayaan aynay la iman oo ay ka madhan yihiin inay musababkii kufrigu keensanayay ay la wadaagaan gaaladana mid suuragala ma aha mid suuragala ma aha ee siday waxa weeye kufriga uga madhan yihiin yacni aragtida in laga xijaabona waa inay ka madhnaadaan taasina waa daliil labaad oo laga cuskanayo daliilka saddexaad wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira nadrada iyo iftiinka iyo marka waxa weeye wanaagga iyo quruxda waa la wadaagaan marka mu'miniinta maadaama mu'minaadku ay la wadaagaan waa inay aragtidana la wadaagaan daliilka saddexaad ilaahay waxa uhi ina alabraara lafii naciim wa ina alfujaara lafii jaxiim marka dumarku waxay ka mid yihiin qaar baa marka abraar ah oo biri iyo wanaag la yimi macnuhuna wuxuu u dhacayaa macno tacliil buu u dhacayaa waa nooca la yidhaahdo min baabi aliimaa waltambiih yacni marka min baabi aliimaa waltambiih ciladii oo la tilmaamo qolada usuuliyiintu waa noocay ku sheegaan oo macnuhu wuxuu u dhacayaa ina alabraara lafii naciimin libirihim libirihim wanaaggay la yimaadeen daraaddeed iyo khayrkay la yimaadeen ayay nicmo ugu sugan yihiin marka taasna maadaama mu'minaadkii mu'miniinta ay la wadaagaan biriga yacni aragtidana waa inay la wadaagaan oo nicmooyinka ay helayaanna waxaa ka mid ah yacni lafii naciim marka la yidhi yacni inay ilaahay arkayaan taasina waxa weye waa daliil afraad yacni weeyaan oo mawduuca markaysaga loo daliishanayo weeyaan waa midda kale raggu dee waxay leeyihiin qaar kaamila iyo qaar naaqisay leeyihiin oo ragga ahlu jannaha ah waxaa ka mid ah yacni dumar dumarka qaarkood qaar ay ka fadli badan yihiin baa jira waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kabula min alrijaali kasiirun walam yakmul min annisaai ilaa arbac yacni markaa dumar kaamilaataa jira rag naaqisina waa jiraa dumarka sidiiqaad baa ka mida wa ummuhu sidiiqatun kaana ya'kulaani acaam in la yidhaahdo dumarkii sidiiqaadka ahaa ilaahay ma arkayaan raggii ahlu jannaha ahaa ee laakiin martabatu sidiiqiya aan gaadhini waa arkayaan in la yidhaahdana tan noocaasina waxa weeye waa mid markaa aan sawaab ahayn yacni haddii raggii markaa yacni laga fadliga badnaayo dumarka qaarkood ka fadli badnaayeen ee ahlu jannaha ahaa yacni markaa ay arkeen ilaahay raggii dumarka qaarkood oo sidiiqaadkii ay ka fadli badnaayeen hadday raggaasiba ay ilaahay arkeen ee ahlu jannaha ahaa hadday ilaahay arkeen waxaa laga qaadanayaa dumarka sidiiqaadkae fadliga badanna cala sabiili alawlaa waalaxraa inay tahay inay ilaahay arkaan masalada adilo badan ayaa markaa loo daliishadaa shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu ka leeyahay masalada risaalo uu si fiican marka isaga ugu balballaadhiyo uuna radiyo qowlka markaa odhanaya mu'minaadku ilaahay ma arkayaan oo adilada aynu sheegnay bacdi ka mida uu soo aroorinayo amaba uu soo wada aroorinayo uuna aada ugu dheeraanayo waxyaalaha qolyaha kale ay cuskadeenna uu ka jawaabayo risaaladaasina waxay ku jirtaa majmuucu lfataawaha ayay markaa ku jirtaa waxaan filayaa mujalladka mujalladka lixaad inay ku taallaan filayaa akhirkiisa hadda laga eego mujalladka lixaad akhirkiisa safxaddii hadda ma soo qorin loo raajaco ha laga eego suyuudi laftiisu waxa uu ka leeyahay masalada risaalo ayuu markaa ka leeyahay risaaladiisu isagana waxay ku jirtaa yacni kitaabkiisa xaawiga la yidhaahdo yacni ha loo raajaco adeer bacdulikhwa waxay tilmaameen yacni hadalkii ugu dambeeyey dersigii hore ayaa mala ay dhaafay ay yidhaahdeen marka maynaan laqbayn marka waxaan filayay inaynu laqbaynay sacaykamahay وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف والله بين زمان بس هو يوقص عنه ومن الإيمان باليوم الآخر رمينت يا مال رمينا يا مالنت قيامة الدنباء وحكم إذا الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم rumaynta la rumaynayo bikulli maa kii dhammaantiioo akhbara bihi nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu uu ka warramay oo mimaa yakuunu waxa dhacaya ahaaday waxa xasilaya ahaaday bacda almowti geerida dabadeed fa yu'minuuna waxay rumaynayaan bifitnati alqabri imtixaanka qabriga waa rumaynayaan xabaasha gudaheeda in markaa lagu imtixaanayo meydka markaa la dhigo taa waa rumaynayaan oo su'aala la weydiinayo wa bicadaabi alqabri cadaabulqabrigana waa rumaynayaan dadka qaarkood in qabriga iyo xabaasha lagu cadaabo taana waa rumaynayaan wa naciimihi nicmada qabrigana waa rumaynayaan dadka qaarkood in loogu nicmeeyo xabaasha gudaheeda taana waa rumaynayaan fa ama alfitnatu imtixaanka miya fa ina annaasa dadka yuftanuuna waa la imtixaanayaa fii qubuurihim xabaalahooda gudahooda lagu imtixaanayaa oo fa yuqaalu waxaa lagu odhanayaa lirajuli ninka waxaa lagu odhanayaa man rabbuka rabbigaa waa kuma wamaa diinuka diintaadu waa tuma waman nabiyuka nebigaagu waa kuma saddexdaasaa la weydiinay fayuhabbitu allahu ilaahay waa sugayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey waa sugayaa bilqowli athaabiti odhaahdii sugnaydee xaqa ahayd ayuu ku sugayaa fi lxayaati addunyaa nolosha adduunyada gudaheeda waa ku sugayaa wa fi laakhirati aakhiro gudaheedana waa ku sugayaa hadalkii sugnaa buu ku sugayaa waa tawxiidkiiyo iimaankuu ku sugayaa oo wuxuu waafajinayaa oo solonsiinayaa tawxiidka iyo iimaanka adduunyada markay joogaan waa ku sugayaa khaatimadooda camal wanaagsan buu ugu khatimayaa jacalana allahu minhum aakhirana yacni markaa qabriga gudihiisa lagu imtixaanana xaaladdaana waa sugayaa wuxuu ku sugayaa jawaabtii xaqa ahayd oo marka malagu weydiiyo malaa'igtu weydiiyaan man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka waxay ku jawaabayaan sidii xaqa ahayd fayaquulu lmu'minu muuminku wuxuu odhanayaa rabbiy allaahu rabbigay waa allah walislaamu diinii islaamkuna waa diintaydii wa muxammadun sala allahu calayhi wasalama nabiyii nin muxammadna waa nebigaygii sidaasuu odhanaya wa ama almurtaabu kii shakisnaa miyaa fayaquulu wuxuu odhanayaa haah haah laa adri yacni sidii waxa weeye mid wax xasuusanaya ayuu odhanaya haah ah yacni eray caynkaasuu odhanaya laa adri garan maayo buu odhanaya garan maayo ayuu ku jawaabaya marka lagu yidhahdo man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka ayuu wuxuu odhanayaa garan maayo samictu nnaasa dadkaan maqlay yaquuluuna shay-an wax odhanaaya waa shahaadi dadkoo wax ku hadlaaya ayaan markaa maqlo fa qultuhu markaasaa anna iska idhi yacni waxa weeye dadku siday u leeyihiin baan anna caade ahaan isaga idhi arrin ictiqaad ahaan iyo midaan wax u garanayay iyo waxba igama ahayn dadkuba yidhi adna iska dhown baan iska ayaa markaa xaalkaygu ahaa fayudrabu waxaa lagu garaacaa bimarzabatin waxaa lagu garaacaa markaa dubbi ayaa lagu garaaca dubbi xoog weyn ayaa lagu garaaca oo min xadiidin bir ah fayasiixu sayxatan markaasuu wuxuu qayliyaa qaylo ayuu qayliyaa marka dubbaha lala dhaco yasmacuha qayladaasoo uu maqlaayo kullu shayin shay kastaaba uu maqlayo ila alinsaana bini aadamka mooyaane cid kastaaba ay maqlayso walow samicaha alinsaanu hadduu bini aadamku maqli lahaa la saciqa waa suuxi lahaa hadday maqli lahaayeen maydkay hadda aaseen ee ka soo dareereen isagoo qaylinaya oo qayladiisa iyo cabaadkiisa ay maqli lahaayeen waaba suuxi lahaa bini aadamku uma bacda hadihi alfitnati fitnadaa dabadeed imaa naciimun ama nicmaa jirta qofkaa loo nicmaynayo wa imaa cadaabun ama cadaab baa jira ilaa an taquuma alqiyaamatu alkubraa ilaa ay ka kacayso qiyaamadii weyneyd oo fatucaadu alarwaaxu ila alajsaadi fatucaadu waa la soo celiyaa alarwaaxu nafaha la soo celiyaa ila alajsaadi jidharhka ayaa lagu soo celiyaa jidharhka ayaa lagu soo celiyaa wa taquumu alqiyaamatu waxay istaagaysoo kacaysa qiyaamadii alatii akhbara allahu biha fii kitaabi taasoo ilaahay kaga warramay kitaabkiisa wa cala lisaani rasuulih sala allahu calayhi wasalam carabkii nebigiisana sala allahu calayhi wasalam uu kaga warramay wa ajmaca calayha almuslimuun aynay ku ijmaaceen muslimiintu fayaquumu nnaasu way istaagaan dadku min qubuurihim xabaalahooday ka kacaan lirabbi alcaalamiina rabbualcaalamiinka isu taagaan ilaahay bay isu taagaan ilaahay dartii ayay isu taagaan xufaatan xaalay cagacad yihiin bay istaagaan aynay kaba ilanayn aynay wax kabaa gashanayn curaatan xaalay qaaqaawan yihiin ayay istaagaan oo aynay dhar markaa sidanin gurlan xaalay markaa balagtu ku taallo oo waxa weeye balagti markaa ay ku soo noqotay oo aanu jidhkooda wax ka maqani jirin ayay istaagaan wa tadnuu minhum ashamsu qoraxduna waa u soo dhowaataa wa yuljimuhum alcaraq sheekhu waxau inoo tilmaamaya raxmatullaahi calayhi rumaynta la rumaynaayo maalinta aakhiro waxa soo gudagelaya wax alla wixii geerida iyo dabadeed dhacaya hadday tahay malaa'igta nafaha ka qabanaysa waa soo gelaysa hadday tahay xabaasha marka la dhigo imtixaanka la imtixaanayo oo laba malag oo munkar iyo nakiir la yidhaahdo ayaa u imanaya munkar iyo nakiir baa la yidhahdaa xadiis baa ku soo arooray magacooda yacni sheekhulalbani uu taxsiininayo marka munkar iyo nakiir baa u yimaada dabeedna waxay su'aalaan saddexdaa su'aalood waxay weydiinayaan alusuulu halaata saddexda asal bay weydiinayaan muhimmadda saddexdaa asal ay leeyihiin ayaa laga qaadan saddexdaa asal waa maxay waa almursilu waalmursalu waalrisaala waa kii soo diray rususha oo allaah ah almursil almursal kii la soo dirayoo nebiga ah ama rasuulka ah alrisaala wixii lala soo dirayoo diinta ah saddexdaasaa la su-aalaya man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka saddexdaa asal baa la weydiinaya arkaanta iimaankee kale saddexdan inay ka sii weyn yihiin baa laga garanaya halkaas arkaantii iimaanku lix bay ahaayeen ayay marka ahaayeen markaa saddexdan waa la gaar yeelay ahlucilmiguna markaa gaar waa kuwa uga hadla oo yani markaa shaykh maxamed ibn cabdilwahaab waxa uu kalaya risaale la yidhahdo alusuul halaaa oo adiladeeda markaa caddaynayo oo masalada markaa masaa-isha balballaarinayo axaadiista qaarkood oo nebigu sala allahu alayh wasalam saddexda ku kulmiyeyna waa jira sida xadiidka tilmaamaya in ilaahay lagu dikriyo lagu xuso radiitu billahi rabban wabilislaami diina wabimuxammadin nabiya wa fii lafdin wabimuxammadin rasuula waa saddexdii asal saddexdaa marka la su'aalo dadki waxay u kala baxayaan laba qaybood qayb waxa weeye markaa xaqii la waafajiyo oo isagu muumin ah kaasi waxa weeye isagu wuxuu ku jawaabayaa sidii saxnayd rabbiy allah wa diini alislaam wa nabiyi muxammadu sala allahu alayh wasalam saasuu ku jawaabaya kii laakiin munaafiqa ahaa ama shakisnaa isagu wuxuu ku jawaabayaa ma garanaayo ma garanayaa buu yidhahdaa dadkoo wax iskale baan maqlay anna waxa weeye waan iska idhi wax macnaan u garanaya iyo wax markaa ictiqaadaan aan rumaysnaay oo markaa iga dhab ahayd iyo yacni midnaba ma jirin samictu nnaasa yaquuluuna shay-an faqultu culamada qaarkood waxay dhahaan waxaa laga qaadanayaa inaan taqliid wax la yidhaahdo yacni ictiqaadka yacni qofku aanu markaa taqliid aanu kula iman ee usuusha ictiqaadka waa inuu markaa yani bidaliil waa inuu markaa ku ictiqaadiya bidaliil waa inuu ku ictiqaadiya marka xaaladdaas kaa shakisnaa waxaa lagu yidhaahdaa ama munaafiqa ahaa waa markaa waa la garaacaa markaasay dabeedna markaa garaacaa fayudrabu bimarzabati min xadiid yacni bahal wax lagu tumo waa dubbe markaa weyn weyn oo bir ah ayaa lagu garaacaa dabeedna wuxuu qayliyaa qaylo cid kastaaba ay maqlayso dadka mooyaane ibnu cuthaymiin halkaa tambiih buu markaa saarayaa waxa uu odhanayaa laba xadiis baa markaa soo arooray xadiis waxa uu tilmaamayaa marka meydka la sido ayaa kii waxa weeye isagu yacni markaa xumaa ayaa waxa weeye markaa qayliyo oo yidhaahdo markaysa waxaan markaa ama gaalka ama munaafiqa ahaa ayuu wuxuu yidhahdaa war xaggaa igu waddaan markaa dabeedna qayladaas u qaylinayo cid kastaaba waa maqlaysaa dadka mooyaane xadiidku saasay ugu soo aroortay waa intaan xabaasha la gelin ama xabaasha marka la geliyo ciqaabka la ciqaabayo qaylada uu qaylinayo axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay yasmacuha kullu shayin ila thaqalayn yacni cid kastaaba waa maqlaysaa yacni jinka iyo insiga mooyaane jinka iyo insiga mooyaane ciddii kale oo dhami waa maqlaysaa sidaas yadaabuu tilmaamaya marka hadda qaylada xabaasha laga qaylinayo ee qofka la cadaabaya uu qaylinayo yacni bini aadamka iyo jinku toonna maqli maayo laakiin wixii kale ka soo hadhay waa maqlayaan waxaana ku jirta qarinta taa laynaga qariyay oo ilaahay uu ina maqashin waayey yacni waxaa ku jirta xikma cadiima waayo yacni mafaasid fara badan baa ka dhalan lahayd waa mida waxaa ku jirta yacni xaalad adduunyaa la joogaayo qofki in loo xilqarinayo oo haddii waxa weeye markaa uu qaylin lahaa dee waxa weeye ceeb bay qofkii ku noqon lahayd bal ee markaa qaraabadiisiiyo ubadkiisiibay ceeb ku noqon lahayd yacni ayay ceeb ku noqon lahayd taas xilqarin baa ku jirta mid kale waxaa ku jirta bini aadamki waxa weeye noloshii ma may suuro gasheen oo in lays aasaamay suuro gasheen oo xabaali waa laga firdhan lahaa waa laga yaaci lahaa noloshii cidhiidhi baa dadku geli lahaayeen cidhiidhi ayay markaa geli lahaayeen waata kale aliimaan bilgayb yacni may noqoteene yacni cadaabkii wuxuu noqon lahaayoo kale yacni marka aliimaan bishahaada muminiintana maxaa lagu ammaanay inay gaybka rumaynayaan marka waxaa weeye xikma cadiima ayaa ku jirta ibnu cusaymiin markaysagaa xikamkaas yani dhowr xikmo oo markaa saasa oo ku aynu sheegnay ka mid yihiin ayuu markaa sharaxiisa ku tilmaamaya marka hala eego cidda haddaba markaa la imtixaanaya magaalada iyo munaafiwaxa weeye ma muminiinta iyo munaafiqiinta ma muminiinta iyo munaafiqiinta oo gaalada lama imtixaanayo mise gaalka laftiisa waa la imtixaanaya taa lafteeda khilaaf baa ku jira laakiin sida sawaabka isagana waa in la imtixaanayo isagana gaalkana waa in la imtixaanayo sida sawaabka ah waayo axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay wa ama alkaafiru aw ilmunaafiqu يعني marka sidaas uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam marka labadaasba sidaas ay oranayaan baa loo jeedaa imtixaanku ma wuxuu ku gaar yahay ummatu muhammad mise umamkii kale waa la wadaagaan khilaaf baa ku jira laakiin sawaabku waa in ummadihii kalena la wadaagaan oo maadaama cadaabulqabrigu aan ummatu muxamed ku gaar ahayn oo uu u soo arooray ummadihii hore gaalada ahaa in la cadaabayo cadaabulqabri imtixaanka markaa qabrigana waa inay la wadaagaan imtixaanka qabrigana waa inay la wadaagaan aanu ummatu muxamed aanu ku gaar ahayn waa ta kale qoladii fadliga badnayd haddii la imtixaanayo yacni kii laga fadliga badnaana calaa sabiili awlaa weeye in la imtixaanayo ummatu muxamed waa afdal umam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar marka waxa weeye haddii ummaddii fadliga badnayd ee ummatu muxamed baa la imtixaanayo xabaasha lagu imtixaanayo waa in ummadii horena in la imtixaanayaa waa sida mudnaanshaha badan yacni weeye xabaalaha yacni dadka qaarna waa loogu nicmeeyaa qaarna waa lagu cadaabaa alqabru yani rawdatun min riyaadi aljanna aw xufratun min xufari niiraan xabaashu waa labadaa mid ama waxa weeye waa markaa beer beeraha jannada ka mida xabaashu ama waxa weeye waa haadaan haadaamaha naarta ka mida labadaa mid wey labadaa mid wey sidaas waxaa markaa loogu wadayaa ciqaabkaas ilaa qiyaamadu ka kacayso qiyaamadii weyneyd halkaa wuxuu ku tilmaamayaa qiyaamo yari inay jirto qiyaamada yarina waa geerida qiyaamada yarina waa geerida waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam in yacish haada xataa yudrikahu lmowt faqad qaamat saacatukum xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey hadduu kaasi noolaado inankaasi ilaa waxa weeye markaa uu ka gaboobaayo oo gabowgu ka soo gaadhayo odayaalow idinka qiyaamadiinnu waa kacday yacni qiyaamadiinnu waa kacday bimacnaa waa dhimanaysaan buu ujeedaa waa qiyaama suqraa ayaa looga jeedaa markaa dabeed qiyaamadaasi markay dhacdo qiyaamada weyni waxaa lagu soo celinayaa nafaha jidharhka ayaa lagu soo celinaya markaasay dadku markaa yacni waxa weeye ilaahay isu taagayaan oo qiyaamadii uu ilaahay iyo rasuulkiisuba ay ka warrameen muslimiintuna ku ijmaaceen ayaa dhacaysa markaasay ilaahay isu taagayaan dadku fayaquumu nnaasu min qubuurihim lirabbi alcaalamiin qiyaamana waxaa loogu magacaabay inay dadku istaagayaan daraaddeed sidaasaa markaa loogu magacaabay yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin siduu ilaahay yidhi bacdi culamada ka midna waxay yidhahaan waxaa loogu magacaabay inay iyada lafteedu kacayso wa yowma taquumu asaacatu yacni labadoo isla socota ayaa sida raajixa loogu magacaabay iyaduna waa kacaysaa dadkuna waa istaagayaan waxay dadku kacayaan sidii ay ku dhasheen iyagoo ah bay istaagayaan oo xabaalahooda ka kacayaan iyagoo markaa cagacad ila ruux kaba la soo dhacay ma jireen yacni ruux weliba markuu dhashay waa cagacadda iyagoo qaaqaawan ruux qayd watay ma jiro ruux qayd watay ma jiro iyagoo balagtu ku taallo sida ay ku dhasheen ayaa markaa lagu soo cesha
kamaa bada'na awala khalqin nuciiduh qiyaamadii waxa weye markay dhacdo yacni xaaladda noocaas iyagoo dadku ku sugan ayay markaa istaagayaan oo kacayaan qoraxduna waa dadka waa u soo dhowaanaysa axaadiista saxiixa waxaa ku soo arooray mayl bay u soo jirsanaysaa marka culammadu waxay isku qabteen maylkay soo jirsanaysaa ma waxa weeye maylkii masaafada ahaa oo masaafo mayl ah intaad markaa ka garato marka isagaa ruux yacni waxaas inuu qof yahay iyo inuu markaa qori yahay yacni masaafo intaa leeg bay soo jirsanaysaa ama ma maahe waxay soo jirsanaysaa maylinka dumarku ay ku indhakuushaan maylinkaa in la eg bay qoraxdu soo jirsanaysaa labadaa mid walba waa loo fasira labadaa mid walba waa loo fasira hadda qoraxdu aada iyo aad bay u fogtahay haddana waxaa la yidhahdaa oo la sheegaa hadday intay joogto ay inoo jirto in yar ay ka soo dhowaan lahayd in yar ciddi in leeg hadday ka soo dhowaan lahayd waxa arrada saarani waa guban lahaayeen oomay xamileen waxa arrada saarani waa guban lahayd yacni xubintaa in leeg hadday ka soo dhowaan lahayd iskadaa wax ka badane waa guban lahayen wax arlada saaran marka waxa weeye maalinta qiyaamana iyadoo halkan dhow la soo dhigay bay dadku nool yihiin waayo maalintaas waxa weeye waa loogu talagalay sidaas aawadeed quwada markaa dadku maalinta ay ku sugan yihiin yacni quwadii adduunyada lama mid aha waa quwo ka duwan waa quwo iyo xoog iyo marka awood ka duwan bay markaa ku sugan yihiin qofku waxa weeye maalmo yar ma taagnaan karo ee markiiba waa dhacaya
maalintan waxaa laynoo sheegay konton sano in la taagnaanayo aan cunitaan iyo cabitaan iyo waxba ayna jirin konton sano in la taagnaanayo
marka waxa weeye awoodda maalintaa jirta ee dadka la gelinayaa waa ka duwan tahay awooddan marka adduunyada ay ku haystaan dadku waa dhididayaan waxay u dhididayaan sida camalkoodu ahaa bay u dhididayaan dhididkaasi arlada wuxuu dhusunka gelayaa arlada gudaheeda wuxuu gelayaa toddobaatan markaa dhudhun ayuu arlada markaa gelaya toddobaatankaa dhudhun markay qoyaan oo arlada ka midi ayaa dhididka haddaba soo kacaya markaasaa waxaa ka mid a qaar dhididku uu xakameeyo oo uu dhegaha iyo qowlalada u gaadho ayaa ka mid a waxaa ka mid a qaar uu ka hooseeyo oo xudunta ama bawdyaha ama markaa waxa weeyaan yani rugaga u joogo yani qaarba nooc qaarba nooc markaa taas baa laynoogu sheegayaa wa tunsabu almawaasiinu miisaanada ayaa la taagayaa fatuuzanu biha fatuuzanu fiiha acmaalu lcibaadi waxaa lagu miisaamayaa camallada addoommada faman haqulat mawaasiinuhu ku kastay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisu ay cuslaadaan khayrkaahi fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna kuwa liibaanaya iyaga weeye waman khafat mawaasiinuh ku kastoo ay fududaadaan mawaasiintiisa khayrku miisaanadiisa khayrku fa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye khasiruu anfusahum nafahooda khasaareeyey fii jahannama khaaliduun jahannamo gudaheeday yihiin qaar ku waaraaya wa tunsharu dawaawiinu diiwaanada ayaa la fidinayaa oo la kala bixinayaa wa hiya saxaa'ifu alacmaali diiwaanadu waxay yihiin waa camallada waraaqihii camalladu ku qoraayeen weeyi faakhidun kitaabahu biyamiinih ay fa minhum waxaa ka mida aakhidun ay sinfun aakhidun qayb ku qaadanaysa kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa ku qaadanaysa wa aakhidun kitaabahu bishimaalih yacni waxaa kaloo ka mida ay sinfun yani qayb oo marka aakhidun qaadanaysa kitaabahu kitaabkiisa bishimaalihi bidixdiisa ku qaadanaysa aw min waraa'i dahrih ama dhabarkiisa dabadiisa ka qaadanaysa kama qaala subxaanahu wa tacaala siduu ilaahay yidhi وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان أي وألزمنا كل إنسان ألزمناه وحن لازمني يعني مركا قف كسته وأن لازمنا قرت أسرني عم... طائره عمل كيسي عمل كيسي الله قري أي أن مركا أسرني قرت في عنقه قرت سان أسرنا حطائر لغم قعابي يعني وأي قفه حوي عمل كيسا yacni geesun buu ula duulayaa ama kor ama hoos ayuu geesun ula duulayaayo ama saruu yani ula duulayaayo sare u qaadaya camalkani ama hoos buu ula duulayaayo hoos buu udhigaya wanukhriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura wanukhriju lahu waxaan u soo bixinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame kitaaban kitaab baan usoo saaraynaa kitaabkaasoo yalqaahu ula kulmayo manshuuran xaaluu kitaabku yahay mid fidsanoo kala baxsan iqra' kitaabaka ay yuqaalu lahu waxa lagu yidhaahdaa iqra' kitaabaka kitaabkaaga akhri kafaa binafsika naftaada kuugu filan alyowma maanta calayka xasiiban ay muxaasiban calayka cid ku xisaabta naftaada ayaa kuugu filan oo cid kale inay ku xisaabtaba uma baahnide wa yuxaasibu allahu alkhalaa'iqa ilaahay wuxuu xisaabaa alkhalaa'iqa khalqiyada ayuu xisaabaa wayaqluu bicabdihi lmu'mini addoonkiisa muuminka ah buu la gaar noqdaa oo waxa weeye uu ilaahay u asturaa wayaqluu waa la khaali noqdaayo waa la gaar noqdaa bicabdihi addoonkiisii almu'mini muuminka ah buu la gaar noqdaa fa yuqariruhu wuxuu qirsiiyaa bidunuubihi dembiyadiisa wuxuu ka yeelaa mid qirsan oo ogol dembiyadiisii kamaa wusifa dalika fi lkitaabi wasunnati sida taa loogu sheegay kitaabka iyo sunnadaba lagu sheegay wa ama alkufaaru gaalada miya falaa yuxaasabuuna muxaasabata man yacni gaalada miya falaa yuxaasabuuna lama xisaabo muxaasabata man xisaabta kii tuusanu xasanaatuhu wa sayi'aatuh yacni wanaagyaalkiisa iyo xumaanihiisa mid la miisaamayo kale sida loo xisaabo looma xisaabo fa innahum la xasanaati lahum waayo gaaladu وحسنات يا أجر مرها ولكن تعد أعمالهم عمل لدو ذا لكوبيا فتحصى تعد وحلا ترينيا أعمالهم عملدودا الله ترينيا ومن العدد فتحصى مركاسا لكوبيا فيوقفون عليها مركاسا الله طالع سينيا عملدودي بالله تصيا وقف عليه بمعنى وطالع به فيوقفون عليها ولا طالع سينيا عملدودا ولا تصيا ويقررون بها ولا قرسينيا يقار قرسن با لغا ييليا ويجزون بها ولا غا ابال مرينيا يعني نسخ قار waxa ku yaala wayukhzawna biha yani marka macnaheedu waxay noqonaysaa wayukhzawna marka la yiraadana waxa weeye waa lagu hoojinaya sababta camalkooda la hoojinaya yani marka hoog iyo dul iyo cadaab baa lagu ridaya sababta camalkooda daraadid wayujzawna bihana waa lagu abaal marinaya sababta camalkooda ah waxa uu inoo tilmaamayaa sheekhu raxmatullaahi calayhi in waxa weeye miisaano inay jiraan aayaadkii axaadiistubana waa inoo sheegeen miisaanadu inay jiraan qolada muctasilada qaarkood miisaanada waxay yidhaahdeen waa cibaaratun ama waa kinaayatun can ilcadli waxay kinaayo ka tahay ama tilmaan ka tahay cadaaladda ee miisaan dhabi ma jiro laakiin ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan miisaan dhab ah ayaa jira oo kefada leh وانا ظاهر كنصوصا آيات القرآن كأه ظاهر كود سيدا كنت سنة واساسه أدلتنا وحلقوا حنبارا ظواهر تودا إلا وحكسر فيه وكل يلا هلا ولما انت واحد ايرات كأه حديثك صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يري يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة من أمتي إذا كم إذا مالت قيامة لقوا دواقع لقوا قيليا من كاسي وحولي ماذا sagaal iyo sagaashan waraaqood oo mid waliba ilaa aragtidu intay gaadho la eg ballaarka ay la eg tahay sagaal iyo sagaashankaa waraaqood waxaa ka buuxa dembi oo khayrba kuma yaalo markaasaa ninkii lagu yidhahdaa war wax xasanaada ma leedahay wax cudurdaara ma leedahay markaasuu ninkii haybadaystaa oo xishoodaay oo yidhahdaa maya markaasaa markii dambe waxaa loo soo saaraa warqad yar oo ay ku taalo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulu llah shahaadatayn buu ku yaali fatuudacu sijillaatu fii kifa walaa ilaaha ila allahu fii kifa waraaqihii faraha badnaa ee dembigu ka buuxay kafad baa la saaraa warqaddii markaa yarayd ee ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah ay ku taalayna kafad baa la saaraa وتوضع السجلات في كفة كفة يكفة لبدا والله ضبطيه والكسر أفصح إن كفة لا يراده أي فصاح بدا سيدة مختار صحاح بقرة مركا وحوية يعني في كفة كفبة لصارى وراقهم بدا يعني كلمة مركا يعني شهادتين كان كفبة لصارى فتضيش السجلات وتثقل البطاقة كحديثك وحو كعدي ياهي وانا حديث صحيح إنو ميزانك كفدلي ياهي وكعدي marka sida u soo arooray baynu rumayn culimada hadaba waxay yiraahdeen miisaanku ma mid kaliya mise waa mutacaddi laba qowl baa ku jira ahlu cilmiga qaar kood waxay yiraahdeen miisaanku waa farabadan yahay waayo mawaasiin baa leeyahay faman faqulat mawaasiinu mawaasiinna waa jamcu miisaan aduu qaar si kale u tilmaamaa waa jiraan oo yidhaahdaan waa camalka ayaa looga jeedaa wasniga iyo qadarka leh waa camalka mawsuunka abaa mawaasiin lagu jeeda laakiin sida markaa loo badiyaa waa sida horeynu sheegnay waa jamcu miisaan laa jamcu mawsuun marka waxa weeye miisaanadu waa mutacaddi laakiin waxa markaa waqtiyada qaarkood loo jamciyey waqtiyada qaarkood loo ifraadiyey baan leeyahay oo mufrad looga dhigay yacni biictibaar iljinsi waxaa looga jeedaa jinsiga miisaan la yidhahdo taasi waa qowl marka calaa haada ummad kastaba miisaan gaaray leedahay bacdina waxaaba yidhahdeen qof kastaba miisaan gaar u leeyahay culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya miisaanku waa mid qura miisaanku mid qura weeye ayay yidhahdeen laakiin waxaa loo jamciyey يعني باعتبار waxa lagu miisaamayo farabadan daraadeed baa loo jamciyo culimada qaarna halkaas ka sare Allahu a'lam yuu badan yahay mumtaadid ba mid waahid ilaahi baa waxaa daba la miisaamayo shiikhu waxau inoo sheegay camallada in la miisaamayo culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa la miisaamayaa waraaqaha camalladu ku qoran yihiin sida xadiis albitaaqa ba inoo tilmaamay وتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة marka waraaqii camaladu ku qoraayeen baa la miisaamaya culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waxa la miisaamaya waxa weeye waa dadka laftooda waxaaba u daliila xadiidka tilmaamaya yani yu'taa birajuli alcadiimi asamiini yowma alqiyaama falaa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda ama cabdillahi bn mascuud xadiidkii tilmaamayey yani markuu tilmaamayay nebigu sala allahu alayh wasalam addimadiisii yani cabdillahi bn mascuud addimadiisii dhoodhoobnaa ayuu wuxuu ihi ilahay agtiisa waa kaga culus yihiin buurta uxud la yidhaahdo culamada odhanaysa camalkaa la miisaamayaa waxyaalahay daliishanayaan waxaa ka mid a nebigu waa ku yidhi sala allahu alay wasalam kalimataani khafiifataani cala lisaani taqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim laba kelmadood oo ilahay agtiisa laga jecel yahay carabka u fudud miisaanka ku culus waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim marka in camalka laftiisa la miisaamaya ku tusinaysa ahlucilmiga qaarkood waxayaan saddexdu isma diidayso intaba waa la miisaamaya laakiin ictibaarka waxaa leh camalka mar camalkaa la miisaamaya mar waraaqaha la miisaamaya camalladu ku qoran yihiin mar qofkaa dadka laftooda la miisaamaya laakiin mar walba waxaa cibrada yani markaa leh waxa weeye waa markaa camallada wey waana sida markaa ibnu kasiir laftiisa u tilmaamay waa ibnu baazna waa siduu markaa doortay culamo kaleo sidaas arjaxdayna waa jiraan markaa taana saas wey waraaqihii camaladu ku qoraayeen baa la fidinaya la kala bixinaya in la kala bixinayana ilaahay waxau yidhi oo u daliila aayaddu ilahay yidhi waida waida suxufu nushiraat marka waxa weeye aayaddan lafteedna waa tilmaamaysa wanukhriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshuura manshuuran bimacnaa waxa mabsuutan maftuuxan isagoo furan oo kala baxsan yacni xaajo iyo hawl keensanaysa markaa in lagu mashquulo kala bixinta la kala bixinaya ma jiro waa iska fidsan yahayba waa kala baxsan yahay ruux walbana waxaa lagu yidhahdaa camalkaaga akriso kitaabkaaga akhrisaa lagu yidhahda maalintaa waa isuma dhiibato mid odhanaya bal hebeliye maxaa iigu yaalla ma jiro mid waliba isagaa qurqursanaya miduu wax akrin jiray iyo midaan waxba akrin jirin miduu waliba isagaa akrisanaya waa fahmayaa waxa ku yaalla ilaahay baa fahansiiye oo garansiiye marka waxa weeye taasna saas wey dadka qaarkood waxaa lagu yidhaahdaa dadka qaarkood waxaa laga siiyaa kitaabkooda midigta qaarna waxaa laga siiyaa bidixta aw min waraa'i dahri kanna marka laga siinayaa waxa weeye waa ka bidixda laga siinayo ee ama bacdi ka mida kuwa dhabarka laga sii kuwa bidixda laga siinayo bacdi ka mid a dhabarkana looga dhiibaa ama dhammaantood dhabarkana waa looga dhiibaa labadaa mid weeye in la yidhaahdo dhammaantood dhabarkana waa looga dhiibaa cid alla ciddii markaa bidix laga siinayo ama waxa weeye yacni waxa weeye bacdi ka mida ayaa dhabarka looga dhiibaa labadaa mid unbuu markaa noqonaya dilaa bacdi ka mid a dhabarka looga dhibaa awd waxay noqonaysaa yani waxa weeye litaqsiim oo waxay noqonaysaa wa aakhidun kitaabahu bishimaali oo isagu dhabarka loogama dhiibayo yacni qayb kaloo dhabarka qayb kaloo bidixda looga dhiibayana aw aakhidun kitaabahu bishimaalihi wa min waraa'i dahr haddii la yidhahdo laakiin mid kastoo bidix looga dhibo dhabarkana waa looga dhibaa awd waxay noqonaysaa bimacna alwaaw جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر على هذا النوع أي مكان قلص خلقك أيوه لهي حسابا حسابة المؤمن كلا حسابا يا وعرضي بندق بالي لدى إذا حديث كمسلم صحيح قصوري أوت المؤمن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو يري آه يدني يدني يدني يدني الله المؤمن يوم القيامه ilaahay wuxuu soo dhoweeyaa qofka muuminka maalinta qiyaame xataa yadacu calayhi kanafahu ilaa asturkiisa ilaahay ka saaro markaasuu dabeedna ku yidhahda maalinta caynkaas waxaa ma samaysay maalinta caynkaas waxaa ma samaysay maalinta caynkaas waxaa ma samaysay markaasuu yidhahdaa bala bala yani waxa weeye yani miyaad waxaa samayn marka lagu yidhaahdo wuxuu yidhahdaa bala bala bala saasuu ku celceliyey markuu is yidhahdo waad halaagsantay ayuu ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa adduunyadana waan ku xilqariyo waan ku asturay sidaan adduunyada kuugu xilqariyo anaan kuu fadeexadin baan maantana dembigaagii kuu dhaafay ee war waa jannada gal marka xisaabta fudud ee qur'aanka laynoogu sheegay waa taas waana cardi inamaa dalika alcardu waa kuu marka uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam gaalada laakiin ilaahay waa fadeexadiyaa waxaana la xisaabaa xisaab daran baa la xisaabaa culamadu khilaaf baa ku jira gaalada ma la xisaabaa mise lama xisaabo oo culamada qaar baa waxay leeyihin maadaama wax xasanaad ah inay lahayn dee wax laysku markaa yani laga xisaabaaba ma jirte naarun bay iska mutaysteen marka horeba naartun baa lagu tuuraya marka calaa kulli xaal haddii loo jeedo xisaab marka waxa weeye camalkooda laysu miisaamo ma la xisaabaa jawaabtu waa maya waayo camal khayr oo loo miisaamaba ma laha waana sida sheikhu tilmaamay laakiin haddii loo jeedo yani marka leeyahy ma la xisaabaa camalkooda ma loo tiriyaa ama loo koobaa ama la taalacsiiyaa ama la qirsiiyaa taasi waa jirtaa waana xisaab shadiid xisaab shadiid wey wixii xasanaad ee gaaladu ay la timaado adduunyada ayaa markaa lagu yani loo geliya xagga caafimaadka iyo xoolaha iyo awoodda iyo yani markaa yani waxyaalahaasa loo geliya adduunyada loogu soo hormariya oo hadday samafal sameeyaan ama sadaqo sameeyaan ama qaraabo xidhiidhin sameeyaan ama run sheegaan ama waxyaalaha noocaas ah wixii markaa yani wanaagga ay adduunyada ku sameeyeen adduunyada loogu soo hormariya si ay aakhiro u markaa u tagaan iyagoo wax markaa khayra oo u yaallaaba ayna jirin yani wax khayra u yaallaaba ayna jirin waqadimna ila maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaaan mansuura marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaas ayaa markaa taasna ay tahay wa fii carsati alqiyaamati banaanka qiyaamada waxaa ku sugan alxawdu almawruudu darka la aroorayo darka loo aroorayo alxawdu darkii almawruudu loo aroorayo linabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga u sugnaaday maauhu ashaddu bayaadan min allaban maa'uhu biyihiisu ashaddu bayaadan waa ka daran yahay xagga caddaanta min allabani min allabani caanaha waa ka daran yahay wa axlaa min alcasali waana ka macaan yahay malabka aaniyatuhu weelkiisu cadadu nujuumi asamaa'i waa xidigaha tiradooda ayuu markaa la mid yahay yacni xagga faraha ayuu kala mid yahay axaadiista waxaa ku soo aroortay yani cadada nujuumi asamaa ay ka cadadi nujuumi asamaa marka waxaa kaloo ku soo aroortay aaniyatuhu ka nujuumi asamaa'i haddii la yidhaahdo aaniyatuhu cadada nujuumi asamaa ay ka cadadi nujuumi asamaa'i haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo xagga faraha farabadni intay ka qabaan haddii la yidhaahdo aaniyatuhu ka nujuumi asamaa'i yacni markaa weelka lagaga cabbayaa darka waxay ka dhigan yihiin sida xidigaha cirka waxaa laga shabahayaa xagga faraha xagga werwerka iyo caddaanta iyo quruxda mid walba laga shabahaya fi alamacaani waalbariiq waalidaaa waalkasra intaa mid walba laga shabahaya aaniyatuhu weelka markaa darkaas u sugnaaday lagaga cabbayaa cadada nujuumi asamaa'i ay ka cadadi nujuumi asamaa tirada xidigaha dhulko dhul xidigaha cirka oo kale xidigaha cirka ayay la tira yihiin oo farabadni intay ka qabaan ay shabahaan xidigaha cirka tuuluhu shahrun yacni waxa weeye dherarkiisu darkaas shahrun ay masaafatu shahrin waa masaafo bil la socdo wa carduhu ballaarhkiisuna shahrun ay masaafatu shahrin waa masaafo bil la socdo man yashrabu minhu sharbatan kii ka cabba qurquro لا يظمأ بعدها أبدا ولقي دب أمها الراضي ولقي دب أمها الراضي والصراط منصوب على متن جهنم wuxuu sheekhu halkan inoogu sheegayaa nabiga sala allahu alayh wasalam nabi maxamed waxa uu leeyahay dar darkaa waxaa ka cabaya ummaddiisii shareecadiisa ka cabtay markii adduunyada joogtay kuwii shareecadiisa ka cabbi jiray iyo diintiisa ee ku dhaqmi jiray ee raaci jiray kuwaasaa maalinta qiyaamana cabbi doono darkaas darkaana dad laga celin doonaa waa jiraan oo laga baacin doonaa la yudaadanna rijaalan can xawdi kama yudaadu albaciiru adaallu unaadiihim aqulu usayxaabi usayxaabi wafi lafdin ummatii ummatii fayuqaalu inaka laa tadri ma axdathu bacdak faaqulu kama qaala cabdu saalix wakuntu calayhim shahiida ma dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta alraqiiba calayhim yani alxadiida horaynu usoo sheegnay xadiidka xadiidkaasi saxiixaynkaa soo wariyay bukhaari iyo muslim waana xadiid mutawaatira dhowr iyo toban saxaabi baa soo wariyey marka ragga darkaa laga eryi doonaa waa jiraa waxyaalaha darka la isugu diidi doonana waxaa ka mid ah yacni gaalnimada iyo kabaa'irta sakhaa- yacni dunu- dunuubta kabaa'irta iyo bidca yacni marka umuurahaasaa ka mid a waxyaalaha sababaya in darka loo diido dadka qaar darka sifadiisii nebigu sala allahu alayh wasalam waa sifeeyey waa biyo wirwirayo cad oo caanaha ka cad oo malabka ka macaan waa biyo noocaas ah qofka marka cabbaa qurquro weligii dib uma haraado waa nicmo aad iyo aad weyn qofka qurquro ka cabbaa weligii dib uma haraado waayo jannada hadday galaan wax xaaje la yidhaahdaa ma jirto ma gaajoonayaan ma haraadayaan innaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa markay ahlu jannuhu wax cunayaan ama wax cabbayaan waxay u cabbayaan jeclaysiun inay xoogaa faraa ku taagtaagaan oo xoogaa ku markaa macaansadaan laakiin haddaynay cuni lahayn ma bukoonayaan ma xanuunsanayaan markaa ma gaajoonayaan jirkoodu ma daciifayo yani intaa midna waa ku dhicmayso waayo jirkooda maalintaa waxaa loo abuuray lilbaqaa inay baaqi noqoto ay weligood jiraan wa ajsaadun khuliqat lilbaqaa ina lakum an tashibuu fiiha falaa tahramuu abada وإن لكم أن أن تصحوا فيها ولا فلا تسقموا أبدا الحديث قرآنك والغت المامي darkaas oo ilaahay waatuu yidhi inna acطaynaaka alkawthar kawharkaasi wuxuu kusoo biyo shubayaa darka ayuu kusoo biyo shubaya axaadiista ku soo aroortayna waa mutawaatir afartan saxaabi in ka fara badan baa soo wariyey axaadiista sheegaysa markaa darka nebiga sala allahu alayh wasalam nebiyada kale laftoodu dar waa leeyihiin nebi kastaaba dar buu leeyihi ummadiisu ka cabdi amaa marka xadiidka la soo wariyey ee tilmaamaya likulli nabiyin xawdun ilaa saalix fa ina xawdahu darcu naaqati xadiidkaasi ma sugna waa daciifun jiddan aad iyo aad buu daciifu yahay saas aawadeed lama cuskan karo xadiis kaloo xasan oo duruqiisa isku weynayaan waxa uu tilmaamaya likulli nabiyin xawdun nebi kastaaba dar buu leeyahay laakiin darka nebi maxamed sala allahu alay wasalam waxa uu yahay darka dararka ugu weyn ayuu markaa u yahay wasiraatu mansuubun calaa matni jahannam siraadka jidka siraad mansuubun waa mid la dhisbay oo markaa isaga waxaa la dhisay calaa matni jahannama jahannamo korkeedaa laga dhisay wa huwa aljisru aladii bayna aljannati wannaari waa biriijka jannada iyo naarta udhaxeeya yamuru nnaasu calayhi calaa qadri acmaalihim dadku waa marayaan jidkaa siraad calaa qadri acmaalihim sida camalladoodu yihiin bay ku marayaan kolba sida camalkiisu yahay baa qof waliba ku maraya fa minhum man yamuru calayhi ka lamxi lbasar waxaa ka mid a mid u maraya sidii waxa weeye ilbiriqsi ilbiriqsi sidii mid u maraya ayaa ka mid in la isku qabtoo la kala qaaday saasoo kale u maraya wa minhum man yamuru kalbarqi waxaa ka mida mid u maraya sidii hillaac birig yidhi hillaacu ilbiriqsi ilbiriqsiga waa ka era dhegi oo dee wililileeg intuu yidhahduu dee haddana waxa weeye xaggaa u qabtaa haddana xaggan soo qabta laakiin waa waqti aad iyo aad u dheeray wa minhum man yamuru kariix waxaa ka mida mid u maraya sida dabaysha yani kariix lmursala sidii dabayl lasoo diray yani oo kale mid u maraya ayaa ka mida wa minhum man yamuru kalfarasi ljawaad waxaa ka mida sidii mid u maraya sidii faras dheereeya faraska dheereeya siduu u ordoo kale mid orod caynkaasa ku maraya jira wa minhum man yamuru karikaabi libil waxaa ka mida mid jidka siraad u maraya sidii waxa weeye mid markaa geel fuushan de- dadka geela geela fuushanay siday markaa geela u toociyaan sidaasoo kale ay uga fararsiiyaan mid sidaasoo kale u maraya jira wa minhum man yacdu cadwan mid ordayaa jira orod mid orod ku maraya jira wa minhum man yamshi mashyan waxaa ka mida mid soconaya socod oo tallaabsi ku maraya wa minhum man yazxafu zaxfan waxaa ka mida mid gurguuranaya gurguurad badhida ha ku socdo yani markaa gacmaha ha ku socdo yani waxa wey mid gurguuranaya ka mida wa minhum man yukhdafu khadfa waxaa ka mida mid la dafaayo dafis wa yulqaa lagu tuurayo inta la dafo fii jahannama jahannama lagu tuurayo أعاذنا الله من ذلك أعاذنا الله من ذلك فإن الجسر عليه كلاريب maxaa yeelay yani biriijka jidka siraad ah yani korkiisa waxa suran kalaaliibu kalaaliibta waxaa la yidhahdaa waa biraha markaa qoolaaban ee hilibka la suro weeye ee hiliblayaashiiyo isticmaalaan qabatooyin maxaa la yidhahdaa waxayna ku dhamaa ma jiraan qabatun baa la yidhahdaa waaye waayo qabatooyinka biraha markaa soo qoolaaban ee hilibka la suro ee marna dheriga laga soo gurayo marna loogu ridayo kuwaasoo kale ayaa waxa weeye markaa suran takhdifu nnaasa biacmaalihim dadka waxay ku dafaysaa camalladooda qadarka camalkoodu kolba siduu yahay bay u dafaysaa faminhum mar- man mara faman mara cala siraati faman mara yani ku kastoo mara cala siraati jidka siraad maraa dakhala aljannata jannada waa gelaya faidaa cabaruu calayhi hadday ka gudbaan wuqifuu calaa qandaratin waxaa lagu xabisaa waqafa waxay noqotaa waa istaagay taasi waxa weeye waa laazim waxay kaloo waqafa noqotaa yani markaa xabsi baab lwaqfi waata laga keenay waqifuuhum ay ixbisuuhum inahum mas-uuluun waqifuu waxaa lagu xabisaa calaa qandaratin biriij bayna aljannati wannaari jannada iyo naarta udhaxaysa fayukhtasu libacdihim min bacdin markaasaa qaarkood ba qaarka kale looga qisaasaa looga gooyaa waxay u geysteen faidaa hud faidaa hudibuu haddii waxa weeye la nadiifiyo wa nuquu yani qurunkii laga yani markaa reeboo laga nadiifiyo udina lahum fii dukhuuli ljanna waxaa loo fasaxaa jannada gelitaankay galayaan baa loo fasaxaa inay jannada galaan ayaa loo fasaxaa waxa uu sheekhu inoo tilmaamaya raxmat ullahi calayhi jidka siraad oo qur'aankana lagu tilmaamay wain minkum ilaa waariduha halkaasaa qur'aanka lagu tilmaamay axaadiista rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam ay ku soo aroortay axaadiis fara badan ay ku soo aroortay jidkaas siraad ayuu sheikhu inoo tilmaamaya ee sida loo maray jidka siraad waa jid cidhiidri ah waatuu muslim saxiixa kusoo wariyey abi saciid alkhudri inuu yihi balaganii annahu axaddu min alsayfi wa adaqu min ashacr waxay soo gaadhay inuu seefta ka af badan yahay jidka siraad وأدق من الشعرة إنه تمتمها كم إذا كخفيف سيهي حق قرضة حق قرضة وكله بيهي تن حبط تنأه جد بلارا ما تنبو كله بيه سيفنا وكاف بضيه ماشا وي ماشا لمريا جهنم كل كيدنا وي وحضرتك هم مريا سلا عمل كود وياي jidka siraad jid siraad baa ka horreeyey jidka siraad waa maxay waa shareecadii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam dariiqeedii oo la raaco اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه مركا جدك الصراط الدنيا ذا وحوها مد معنوي أه وأنا شو قبني laakiin shareecadii nabi maxamed sal allahu alayh wasalam raacista la raacayo kor iyo kalba raacista la raacaya waxay ahayd jid toosan in la raacayay ka dhignay marka jidkii siraadi adduunyada markaa ruuxii ka dhacay dee wuxuu halis u yahay maalintaana jidka siraad ee naarta inuu markaa fee ka dhaco aw dalamkuida kii laakiin ku qumanaaday jidkii siraadi adduunyada وصراط المستقيم كي وطريق حقها هاي ماريتانا wuxuu kamid noqonaya kuwa badbaadaya ee jidka siraadka gudbaaya ayuu kamid halka inoogu joogo wallahu aalam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu